saddex lixdaa wej ayaa lagaga jawaabay waxa ugu dhow buu ku leeyahay wejka shanaad waxaana ku xiga ka afraad su-aal kalea meesha la soo aroorinayaayo ishkaal kale oo qofkan wax dilay ee qofka muuminka a dilay waciidkan miyuu mudanaya hal yastaxiqu hada alwaciid ma lagu fulinayaayo ma mudanaya jawaabtu waxa weeye laa yastaxiqu alwaciida binasi lqur'aan xaquma laha oo ilaahay baa yidhi waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ila bilxaq ilaa marka aayadda lasoo wado ilaa man taaba wa aamana wacamila camalan saalixa fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat waa waadix oo qofku haddii uu ka toobad keeno dilkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu bedeli doonaa qofku xumaantuu sameeyeyba xasanaat xadiidkii kale ayaa jiray qisada rajulkii reer bani israa'iil ee sagaal iyo sagaashanka dilay dabadeeto ilaahay naftiisa ku tuuray inuu toobad keeno u yimi wadaadka suufiga ah dabadeeto uu yidhi ninkani wuxuu innahu qatala tiscan u tajaruday tajarud buu sameeyey wuxuu dilay sagaal iyo sagaashan towbad ma leeyahay arrintii baa ninkii caabidkaa ku weynaatay oo toobad ma laha buu yidhi qaba buu yidhi haddaba adna uu ku daray boqol buu kaga dhigay dabadeeto waa uu dhintay dabadeeto wuu boqol markuu kaga dhigay ayaa nin caalima la tusay caalimkii buu ku yidhi innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min tawba qaala nacam haa buu yidhi waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba oo adig iyo towbadda maxaa idinkala dhex gelaya markaa dabadeeto wuxuu ku yidhi waar meeshan aad joogtaa waa magaalo dad xun oo dadkeedu ay daalimin yihiin waxaad tagtaa magaalo heblaayo tag dad wanaagsan oo khayr labaa ku sugan intuu dhexda sii socday ee uu hijrooday iyo dhulkii khayrka lahaa kusii socday ayaa uu dhexda ku dhintay dabadeeto malaa'igtii raxmadda iyo malaa'ikatulcadaab ayaa isku qabsaday koodii qaadi lahaa ilaahay wuxuu u soo dejiyey xaakim kala saara dabeeto wuxuu uhi waar magaaladu ka yimi iyo ta uu ku socday isu qiyaasa isu fuudhiya ta uu dhowaado xaggeeda raaciya ehelkeeda raaciya dabadeeto qaryadii dadka wanaagsanaa ay u dhowaayeen ayuu u dhowaaday fuudh ahaan dabeeto iyadii baa la raaciyey markaa bal waxaad eegtaa ninkaa reer bani israa'iil towbadiisii baa la aqbalay maca daalika waxaad xisaabta ku darsataa reer bani israa'iil ilaahay wuxuu saaray aasaar iyo aqlaal aan ummadan saarayn haadihi lumma wuxuu ka kor yeelay rufica canha alaasaaru waalaqlaal markaa toobadkeenku ummaddan xaqeeda marka la eego aad buu u fudud yahay haddii kii reer bani israa'iil ee boqolka qof dile uu helay toobad qofka muuminka ee qof muumina gacantu kaga dhacday limaada maxaanu helaynin haddii aad tidhaahdo dee ibnu cabbaas waxaa ka sugan inuu yidhi ana alqaatila laysa lahu tawba qaatilku maba lahaba toobad buu yidhi qofka dil badheedhe waxu dilay laba wej baa lagaga jawaabaya waa mide ibnu cabbaas wuxuu aada ula fogaatay qofka qaatilkee wax dilay inuu toobadba yeesho oo isagu wuxuu ma arkaa inaan towbadba la waafajinaynin aan la waafajinaynba towbadda mar haddii towbadda la waafajin waayana dee dembigii ka dhici maayo waa lagu ciqaabi doonaa waxaa kaloo la odhan karaa ina cabbaas ujeeddadu xadiiskan ka leeyahay waxa weeye towbaddu ka dhici mayso wixii ku saabsan qofka uu dilay xaqiisii xaqiisii kama dhacayso waayo qofku markuu laysa lahu tawba waxaa la odhan karaa muraadka kale uu ka leeyahay waxa weeye annahu laa tawbata lahu fima yatacallaqu bixaqi lmaqtuul yacnii qofkan uu dilay laftigiisu xaq qaara ayuu leeyahy markaa qofka la dilay xaqiisii baan ka dhacaynin waayo qofku markuu dil badheedha geysto oo qof muslimi oo qof muslima si badheedha u dilo waxaa meesha yimaada saddex xaq ayaa yimaada xaq ilaahay leeyahay iyo xaq qofkan la dilay uu leeyahay iyo xaqa saddexaad ay leeyihiin dadkan uu ehelka u ahaa qofkan la dilay dadkan uu ehelka u ahaa qofkan la dilay xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala in qofkan muslimkaa dhiiggiisa xaqdarre lagu daadiya may ahayne kan daadiya hadduu toobad keeno towbaddaasi xaqii ilaahay waa ay laalaysaa oo allah isaga ayaa yidhi subxaanahu wa tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoommadayda talax tegay ee ku xadgudbay lafahoodow laa taqnaduu min raxmati illaah ilaahay raxmaddiisa ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay wuu dhaafaa dembiyadu siday u dhan yihiinba marka aayaddaasi waa fi taa'imiin ha quusaninee toobadkeena baa ilaahay leeyihi n xaqaa dadka ehelka u ahaa qofkan amaa xaqu awliyaai اlmaqtuul yani dadkan laga dilay qofkan mu'minka ah xaqooduna wuu dhacayaa iyana goorma marka kii wax dilay markuu baxsado maaha markuu u yimaado ee iyaga uu isu dhiibo oo uu yidhaahdo aniga ayaa dilay hebel qofkii aniga ayaa idinka dilay isnacuu maa shi'tum dabeeto waxaad doontaan iga yeela xaq waxay u yeelanayaan inay qisaastaan amaba ay magti ka qaataan amaba ay iska saamaxaan iyaga xaqoodu waa intaasun weeye qisaas bay ku leeyihiin amba ay diya ku bedashaan ambaba ay iska sii daayaan marka iyagana xaqoodu wuu dhacaya xaqa maqtuulku qofka la dilay xaqii uu lahaa ee dilkiisan ka ratibmay falaa sabiila ila takhalusi minhu fi dunya adduunyada marka la joogo qofkan wax dilay si uga dhaco lama garanayo bale qiyaamaha axaadiista qaarkood waxaynu ku aragnay ilaahay hortiisa intuu ku qabsado kii dilay inuu odhan doono yaa rabbi salhu bima qatalanii ilaahay oo bal weydii wuxuu igu dilay marka haddaba isaga xaqiisiina sidee loo gelayaa waxaa markaa xadiiskan ibnu cabbaas lagu xambaarayaa xaqa qofka la dilay towbadda ku dhici maayo towbadda kuma dhacayo waa binisbati lixaqi lmaqtuul buu ka hadlaya oo masalan qofkii haddii uu toobad keeno towbatan nasuuxa fa inahu xataa xaqa almaqtuuli yasqud wuu dhacayaa laakin laa ihdaaran lixaqihi laakiin xaqa qofkan maqtuulkii uu lahaa hadur laga dhigi maayo iyo waxaan jirin laakiin ilaahay baa u bedelaya subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa fadligiisa waxa uu ka qaadayaa xaqii lagu yeeshay qofkii qofkii wax dilay ee qaatilka ahaa ee toobadda wanaagsan layihin buu ka qaadayaa dabadeeta xaqii uu yeeshay qofka la dilay ayuu kii la dilay siinaya waxa uu siiyey waxaa suurtagal ah inuu darajaadka jannada ilaahay kor ugu qaado waxaa kaloo suurtagala inuu dembiye ka saamaxo waayo toobadda khaaliskii shayna ma reebto marka waxaana ayidaya cumuumka aayaddan aayadda kale ku jirtay suuratu alfurqaan marka aayaddan waxaa ku sugan ilaahay sifaadkiisa marka la eego alqadab allah inuu cadhoodo inuu lacnado oo raxmaddiisa ka fogeeyo iyo icdaad alcadaab cadaabka diyaarintiisa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant sifaadka ilaahay qayb ka mid a oo ah sifaadkiisa ficliga ah oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cadhoodo karho amba karaahiyaysto acmaasha qaarkood iyo dadka samaynayaba rabbi inuu leeyahay sakad iyo cadho intaba shayku aayadda labaadu ku soo arooriyey baabkan waxaa weeye dalika biannahum itabacuu maa askhada allaha wa karihuu ridwaanah dalika mushaaru ilayhigu amba shayga la tilmaamayaa waa waxa ka horeeyey lafdigan oo masalan waxaa ka horeeyey allah isagoo ka warramaya subxaanahu wa tacaala kuwan gaaloobay marka nafta laga qabanayo malaa'igta nafta ka saaraysaa inay garaacayso fa kayfa idaa tawafathum almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum ayaa ka horraysay macnaa xaalkoodu muxuu noqonayaa noqon doonaa oo yacnii xaaladdaas markay malaa'igtu ay owsanayso ayadoo ka garaacaysa wejiga iyo dhabarkaba amba qaarka dambaba marka waxay noqonaysaa daalika garaaciddaasi ay darbu alwujuuhi waaladbaar garaaciddaa malaa'igtu ay garaaci doonto wejiyada iyo dhabarka amba qaarka dambeba ay ka garaaci doontaa biannahum markaa baadu waa sababiya waxay ku sugnaatay amba ay ku dhacday biannahum itabacuu macnaa inay raaceen maa askhada allaah wax ilaahay cadhogeliyey ilaahay wax cadhogeliyey bay raaceen oo waxay noqdeen kuwo sameeya amba falaya wax ilaahay uu ka cadhoonayo subxaanahu wa tacaala marka waxyaabaha ilaahay calo gelinaya amba ha noqoto caqiido ambaba ha noqdo qowl xun oo ay ku hadlayaan amba caqiide xun amba ficil xun amba camal xun ay samaynayaanba ha noqdo e amaa waxyaabaha ilaahay raalli gelinayay subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay ku tilmaamay xaalkooda inuu yidhi wa karihuu ridwaanah macnaha waxay karaahiyeysteen ilaahay raalli ahaanshihiisa macnaha ilaahay raalli ahaanshihiisay karaahiyeysteen muxuu noqonayaa waxay karaahiyeysteen waxyaabaha uu ku jiro ilaahay raalli noqoshadiisu markaa cidhibtoodu waxay noqotay cidhib xun inuu ilaahay sidaa ku ciqaabo oo caaqibadaa xumi waxa weeye marka nafta laga saarayo inay malaa'igtu garaacdo oo wejiyada iyo qaarka dambeba ay ka garaacayso marka aayadda waxaa ku sugan ilaahay sifaadkiisa marka la eego ihbaatu sakhadi waridaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cadho leeyahay iyo maaragtay raalli ahaansho labadaba sifatu ridaa hore ayaynu u soo maray amase tan sakhadka amba cadhada macnaheedu wuxuu ku dhow yahay uun alqadab qadabka iyo sakhadku way isku macno dhow yihiin waa nooc cadha uhun weeye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaluu sheekhu soo arooriyey raximahu llahu tacaala aayaddan saddexaad allah inuu yidhi falamaa aasafuuna macnaha haddayna cadhogeliyeen shardiyadaasuu ku wadaaye amba markayna cadhogeliyeen ayaa intaqamnaa aanu ka aargoosannay minhum ayaga waanu ka aargoosannay aasafuuna yacni aqadabuuna wa askhaduuna waa markayna cadhogeliyeen marka lamaa halkan waa shardiya buu leeyahay shaykhu darfiyana way noqotaa ficlu shardiguna wuxuu noqonayaa aasafuuna markayna cadhogeliyeen jawaabtuna intaqamnaa minhum waanu ka aargoosannay oo markii ilaahay ay cadhogeliyeen ayaa cadhadiisii waxaa ka dhashay ka aargudasho ilaahay uu ka aarguto marka aayaadkan waxaa ku sugan maalan aayaddan inaanay sax ahayn qolyaha ku fasiray sakhadka cadhada iyo qadabka intiqaam in lagu fasiraa waa qowl aan sax ahayn oo la yidhaahdo aargudashunbuu ilaahay u jeedaa sakhadka iyo qadabka markuu sheegayo cadhada waayo ahlu tacdiilku maalan amba sida hadday ashcariye yihiin iyo hadday keyrkoodba yihiin waxay leeyihiin muraadka amba ujeeddada allah uga jeedo sakhadkan iyo cadhadan waa alintiqaam un waa aargudashada laftigeeda unbay leeyihiin amaba aargudashadaba maahae waa iraadat lintiqaam ilaahay inuu doonayo inuu ka aargoosto tafsiirka sidaasa ayay ku fasiraan kumana fasiraan sakhadka iyo qadabku cadhadani inay yihiin sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah ilaahayna uu naftiisa ku sifeeyey oo markay fasirayaan qadabuh waxay odhanayaan intiqaamuh waa argoosiga ilaahay aw amase iraadatu intiqaamihi aw iraadatu intiqaamihi haddee markaa waxaa iska suurtagala uun laba midkood ay noqoto inay ku fasiraan qadabka shay ilaahay uu sameeyey oo mafcuulah oo dee xagga ilaahay ka soo fulay oo ka soocmay oo waa intiqaamka waxa ilaahay xaggiisa ka yimi waa munfasil baa la odhanayaa mar haddii dee cadhadii ilaahay uu fuliyo haddii la yidhaahdo iraadat lintiqaamna dee maaha oo way sugayaan iyada markaa kuma fasirayaan sakhadkan iyo qadabkan cadhadan inay sifo ilaahay u sugan ay tahay uguna sugan calaa wajhi alxaqiiqa si xaqiiqi ah oo ilaahay u cuntanta marka waxaa loogu jawaabayaa la odhanayaa waar sakhadka amba qadabku waa hayru lintiqaam ma aha argudashadaa sheegaysaana way ka duwan tahay argudashaduna waa natiijada amba waxa ka dhashay cadhada weeye sida loo yidhaahdo abaalmarintuba waa natiijatu ridaa raalli ilaahay markuu noqdo ayay abaalmarintiisuna ay timaadaa marka allah subxaanahu wa tacaala wuu u cadhooday qoomkaas waa maaragtay cadho ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala korkooda u cadhooday dabadeeto marka uu cadhoodayna wuu ka aargudan doonaa amba wuu ka aargoosan doonaa haddii ay yidhaahdaan caqligu wuxuu hor joogsanayaa ilaahay inuu cadhoodaba ama maaragtay amba sakhad iyo qadab oo isla macaano dhow yihiinuune waxaa loogu jawaabayaa wixii ila aynu hore ugu soo marray sifatu ridaa waayo baabka ayaa mid keliyaba ah waxaa la odhan karaa oo kale caqligu wuxuu ina tusayaa ilaahay inuu cadhoodo waayo ilaahay ka argudashadiisu ka argudanayo kuwa dembifalayaasha ah mujrimiinta kufriyey iyo cadaabidda uu cadaabayo gaalada cadaabiddaasi waxay daliil u tahay allah subxaanahu watacaala kuwan inuu nacay una cadhooday ee dee daliilu ma aha ilaahay inuu raalli ka yahay oo ciduu raalli ka noqday dee cadaabkan kuma gureen aayadda waxaa kaloo ku jira falamaa aasafuuna markayna cadho geliyeen intaqamnaa minhum macnaha waanu ka argoosannay aayaddaas ayaa lagu radiyayaayoo aasafuuna iyo intaqamnaa baa ilaahay kala saaray waayo intiqaamka waxaa ilaahay uu ka dhigay wax cadhada ka duwan markaa shardigu dee kala shardiyay wuu ka duwan yahay waxaa kaloo mas'ala ayaa jiri karta oo waxaa iman karta falamaa aasafuuna waxaa la yaqaanaa luqada carbeed asafku inuu yahay murugo iyo tiiraanyada iyo inuu qofku shay u murugoodo amba maaragtay u tiiraanyoodo tiiraanyadana aanu kari karin qofkan murugaysanin inuu iska kor qaado dee markaa waxay noqonaysaa ilaahay miyaa lagu sifayn karaa murugo xusni iyo qoomamo jawaabtu waxay tahay ilaahay laguma sifaynayo subxaanahu wa tacaala waxaana lagaga jawaabayaa ishkaalka sidaasa alasaf lafdigani luqada carbeed wuxuu ku leeyahay laba macnayow macnaha hore oo ah alasaf bimacna alxusni inuu yahay murugada oo ah masalan qowlkii ilaahay uu ka xikaayooday yacquub yaa asafa calaa yuusufa wabyadat caynaahu min alxusni yaa asafa macnaa qoomamo ay ama iyo murugo ayuu la ku calaacalay nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam markaa waxay tahay xusni iyo murugo asafka le mar kale wuxuu noqdaa cadhada oo waxaa la yidhaahdaa asifa calayhi ya'zafu bimacnaa gadiba calayhi markaa macnaha hore oo ah murugada amba tiiraanyadu waa waxaan ilaahay u cuntamin oo ilaahay ka reeban amaa ka labaad oo ah cadhooda ilaahay inuu u cadhoodo dadka qaarkood iyo camaladooda nacana waa arrin ilaahay loo sugayo subxaanahu wa tacaala aayadkan mar aayaddan waxaa ku sugan xagga ilaahay sifaadkiisa ilaahay inuu cadho leeyahay cadhaha laynaguma dhacdo iyo aargudasho labadaba soomaalidu way iska yaqaaneenoo dad fidradooda in badan haddaan la khalkhalin iska saliimaho iyagoo le baad maqlaysaa cadho alla kugu dhacday dadka qaarkood ku leh markaa way sugi jireenoo waxay dafiri jireenba may ahayn aayadda afraaduu shaykhu keenay raximahu allahu tacaala walaakin kariha allaahum bicaasahum fasabadahum macnaa ilaahay wuxuu karaahiyeystay bixitaankooda kariha allaahum bicaasahum fasabadahum dabadeed ilaahay wuu cusleeyey oo yacnii wuxuu ka cusleeyey bixid ay baxaan aayaddu waxay tilmaamaysaa nimankii munaafiqiinta ahaa inaanay raacin qasawaadkii amba duulaanadii rasuulku uu galayay sababta u raaci waayeenna waxa weeye ilaahay baaba karhay oo nacay bixitaankooda karaahiyaystay sababtoo ah camalkooda ayaan lilaahi ahayn camalku markuu lilaahi noqon waayana ilaahay wuu iska nacaayo wa agna shurakaa'i can ishirki oo cid kastaoo ilaahay dee waa u shariig yeelaane cid kastoo loo shariig yeelo ka shirkiga ugu kaaftoomidda badan allah weeye oo shirkiga ilaahay uu ka deeqtoomaayo ma aqbalo wax loogu shariig yeelayba ilaahay ma aqbalaba maba qaato waxna kuma falo maadaama markaa camalkoodii aanu khaalis ahayn oo ilaahay ay ugu shariig yeelayaan rabbi ayaa iska nacay sidaa darteed baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala macnaha hadday idin raaci lahaayeen waxaan fasaad ahayn umay maaragtay fasaad ahayn idinkumay siyaadiyeen walaa awdacuu khilaalakum waxaanay u degdegi lahaayeen goldolooladiina yabquunakum alfitna ayagoo idinla doonaya fitan iyo xumaan maadaama ay noqdeen kuwo aan ilaahay mukhlisiin u ahayn oon camalka u badhax tirin mufsidiinna ay yihiin oo ay safka muslimiinta ee dee jihaadka gelaya ay baabiinayaan ay kharibayaan ay fasahaadinayeen ayaa ilaahay markaa karaahiyaystay markaa waxaynu garannay ilaahay fasaadka iyo shirkiga labadaba inuu karho oo uu necab yahay bixitaankoodii baa ilaahay karaahiyaystay markaasuu cusleeyey fahabbadahum yacnii hamadoodii baa wuxuu ka dhigay mid ka daashay bixid ay baxaan ay jihaad u baxaan wa qiila waxaana la yidhi uqcuduu fadhiista maca alqaacidiin kuwa fadhiya yaa ku yidhi haddaba qiila ilaan fadhiista baa la yidhi laba ixtimaal baa suurtagal ah laba si laba waxba waa suurtagal in ilaahay sidan ugu yidhi kown ahaan qadar ahaan yacnii qaala daalika kownan macnaa ilaahay inuu u qadarayba oy qadar tahay iyo inay iyagu isku yidhaahdeen oo qaarba qaarka kale ay ku yidhaahdeen waar iska fadhiista oo masalan hebelba ma bixin hebel kale ma bixin ayagoo markaa xujo ka dhigtay dadkii ilaahay uud u cudur daaray saka buka iyo ka indhaala iyo kii naafada ahaa oo ay dee isku yidhaahdeen nebigu markuu soo noqdona waynuu cudur daaran doonaayo ilaahay buu dembi dhaaf inoo weydiin doonaa waxaa lagu jamcin karaa labada tafsiirba aayadda labada qowlba waxaa la odhan karaa waa iyaga ayaa sidaa isku iyagaa sidaa lagu yidhi oo haddii markii sidaa lagu yidhi manay fadhiisteen ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dee sidaa u qadaray mooyaane aayaddu markaa waxay sugaysaa ilaahay inuu karaahiyaysto oo uu naco acmaasha qaarkood iyo dadka sameeyeyba ilaahay inuu karah leeyahay oo wax karho naco waxay ku sugan tahay kitaabka iyo sunnahaba oo masalan aayaddii dheerade fii suurati alisraa dhowrka aayadood noqonaysay saddex iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan ilaa siddeed iyo soddonka aayadood waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah ilaa laga gaadho kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuha kaa dhammaantii kiisa xumi wuxuu rabbi agtiisa ku yahay makruuha yacnii mid la karaahiyaystay oo aanuu ilaahay jeclayn ee markaa kuwan ilaahay wuxuu karaahiyaystay bixitaankooda waa camalkiiya ma arkaysaa rasuulkuna waa kii lahaa calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha kariha lakum qiila waqaala markaa karaahadu waa haabitatun bilkitaabi wasunna inuu ilaahay karaahiyaysto markaa karaahiyaysiga ilaahay uu shayga karaahiyaystaa mar camalka ayaa ilaahay karaahiyaystaa camalka xun oo masalan iminka walaakin kariha allahum bicaahahum ilaahay bixitaankooda ayuu karaahiyaystay waa camalkii iyo aayadda kaleba dee kullu dalika kana sayi'uhu cinda rabbika makruuha oo kaa dhammaantii ilaahay agtiisa wuxuu ku yahay mid la nacay la karaahiyaystay sidoo kale qofka camalkan xun sameeyana ee dee camalkan ilaahay nacay qofkana ilaahay wuu karaahiyaystaa caamilka oo qofkana inuu ilaahay karaahiyaysto naco ilaahay inama naco eh waxaa u daliila xadiidka صaxiixa ah ee ahaa ina allaha tacaala idaa abqada cabda ilaahay markuu addoon naco naadaa jibriil waxa uu yeedhaa malagga markaasaa ilaahay yidhaahdaa innii ubgidu fulaanan faabgidhu hebel baa nacaye nac markaasa ahlusamaadka u sheegaayo arlada ay timaadaayo ma arkaysaa caamilka naftiisii buu nacay waa qofkii camalka samaynayay aayadda shanaadu shaykhu soo arooriyey raximahu llahu tacaala shaykhuna inoo fasiray shaarixa ah kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun kabura waxaa weynaaday maqta xagga cadho cinda allaahi ilaahay agtiisa an taquuluu macnaa qowlkiinna ayaa cuslaaday maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynayn aada leedihiin marka kabura bimacnaa caduma weeye maqtanna waa tamyiis muxawalun can ilfaacil maqtiguna waa cadho daran weeye waa cadhada markay sii adkaato ayaa la yidhaahdaa markaa faacilka kabura intaa tamyiista loo xawilay faacil waxay iska noqonaysaa an wamaa dakhalat calayh an taquluu maa laa tafcaluun ay qowlukum maa laa tafcaluun marka aayaddani waxay sabab u tahay amba ay cillo u tahay aayadda ka horraysay oo ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu waar kuwa ilaahay rumeeyey ee la yimi iimaan dhab ah macnaha wuxuu ilaahay faray rumayntoodo dhan la yimiyow lima taquuluuna maa laa tafcaluun aayaddaasaa ka horraysay marka waa cilla aayaddan kale marka arrintani waa arrin aada u weyn in qofku uu yidhaahdo waxaanu samaynaynin an yaquula alinsaanu maa laa yafcal waxaanad samaynayn inaad tidhaahdo waan samaynayaa waa musiiba weeye arrintaasina markaa waxay laba midkooduun bay noqonaysaa hadduu qofku uu shay uu yidhaahdo yacni haddii lagu yidhaahdo idaa kunta taqulu shay-a shay baan samaynayaa aad tidhaahdo haddana shaygii aada samayn weydo laba midkood baad tahay inaad beenaalo tahay iyo inaad mustakbir tahay labaduba waa laba sifo xun oo qofka muslimkii inuu ka fogaado ay tahay weey waa laba sifo xun ama waa been beenaalaad ku noqon doontaa amaba waxaad tahay dee qof isla weyn oo xaqaba aan u hoggaansamin oo haddaad tidhaahdo waan samaynaya ad beenaalo noqonayso dabeed shaygii aada samayn weydo waa adigoo ka baqay dadka shay baan samaynaya dabeed shay aan xaqiiq ahayn baa dadkii u sheegaysa amaba mustakbir baad tahayoo shay baad dadka amraysaa inay sameeyaan warxa sameeya baad leedahay iyagii baad ku fulinaysaa aadna samayn maysid amba shaygii baad dadka leedahay ha samaynina adiguna waad samaynaysaa markaana mustakbir baad tahay oo qof aan xaqiiq doonayn baad tahay aayadda waxaa ku sugan sifaadka ilaahay marka la eego almaqtu ilaahay inuu cadho adag cadhoodo ma arkaysaa cadhadiisuna inay kala duwan tahay waa mutafaawit ay sii kala adag tahay xagga suluugka marka laga hadlayo waxaa laga faa'iidaysanayaa qofka muslimkii inuu iska ilaaliyo waxaanu samaynayn had iyo jeeraale waa inaan qalbigeenna aanay ka marhnaanin shay qaacide ah marka lagu dhex jiro baabkan ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ku saabsan qaacidadaasu waxay tahay mar kastaynu ka hadlayno sifo ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waa inaad ogaato sifadaa horta ilaahay inuu dhab ahaan u leeyahay xaqiiq ahaan ilaahay inuu sifadaa u leeyahay mar hadduu isagu isku sifeeyey amba rasuulkiisu ku sifeeyey shardiga labaadna waxa weeye inaad mar kaste qalbiga ku hayso sifadaa ilaahay isku sifaynayaa inay tahay mid aynaan garanaynin qaabkeeda kayfiyaddeeda aynaan garanayn lidaalika aanad adigu isku mashquulin inaad garato kayfiyadda sifadani siday tahay masalan imika waad cadhoo qofku markuu cadhoodo waynu tasawu waynu suuraysan karaynaa natasawar waaynu fahmi karnaa tacaqul baad ku samayn karaysaa laakiin ilaahay sifaadkiisa markay taagan tahay ma garan karayno qaabka ay tahay idan maadaama ilaahay isku sifeeyey waxaynu leenahay ilaahay baa sifadaa leh laakiin waa qaabkee waa sidee sida aynaan ilaahay lafahaantiisa daatadiisa aynaan u garanaynin macnaa garasho waxaan ujeedaa aynaan u suurayn karaynin sidaas iyo sidaasuu yahay aynaan u odhan karaynin ayaynaan sifaadkiisana xaq kayfiyaddooda aynaan odhanaynin waa sidaas iyo waa sidaa aayaatu sifati almaji waalityaan aayaadka ku soo arooray imaatinka ilaaha uu iman doono maji iyo alityaan waa isku macno dhow yihiin bal ilaahay wuu imanaya yowma alqiyaama wuu imanaya laakiin qaabku u imanayo iyo kayfiyadda u imanayo ma garanayno laakiin waxaynu rumaysannahay inuu imanayo haye imaatinkiisana inaanu la mid ahayn imaatinka makhluuqa ay yimaadaan mka masalan masaajidka markaa timi waa timi waxaa la garanayaa kayfiyadda aad ku timi amba la garan karaa oo qofkii kula socday wuu arkaya adoo lageynayaa timi amba adoo gaari saaran baa timi ma arkaysaa kayfiyadii waa la garan kara laakiin kan ma garan karayno laakiin waxaynu rumaynaynaa in ilaahay imanayo subxaanahu wa tacaala afar aayadood buu sheekhu soo arooriyey raximah allahu tacaala waxaa ka mid a aayaadkaasi hal yanduruun miyay sugayaan dadku ay maa yanduruun istifhaamtani bimacna nafyi weeye ilaa an ya'tiyahum allahu ilaahay inuu ugu yimaado mooyaane inuu u yimaado mooye wax kale miyay sugayaan fii dulalin ay maca dulalin fiidani bimacnaa maca weeye haddaad tidhaahdo fii dulalin darfiye maaha fii dulalin ay maca dulalin inuu ugu yimaado oo min alghamaami daruuro cadcad ah waalmalaa'ika malaa'igtu inay u timaado mooye wax kale miyay sugayaan waqudiya waa la dhammeeyey alamru arrinkiiba hal yanduruun waxa uu leeyahay sheekh kitaabka sharaxay raximah اllah hal waa istifhaamu bimacna الnafyi ay maa yanduruun markaa qaaciduu ku siinayaa shaykhu oo wuxuu ku leeyahay wakulamaa wajadta aw wujidat ilaa bacda اlistifhaam lafdiga ilaa haddii ay timaado istifhaam dabadeed faاlistifhaamu yakunu linafyi hal ilaa hadihi qaacida oo xadiiskii kale rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam hal anti ilaa asbuucun damiyat ay ma anti macnaha yanduruun hunaa yanduruun ma waxaan filayaa inuu yahay qalad madbiciya yanduruuna macnihuu fasirayaa macnaha hore qowska ku jiraa maaha qalad macnaa yanduruuna hunaa yanduruun waxaan filayaa inay halkaasi tahay yantadiruuna waa dhici kartaa dabcaadka kale in lagu saxo yantadiruun yanduruuna marka lagu sharaxayaa yantadiruun waa sugid waayo maxay yantadiruuna yanduruuna ay u noqonaysaa liannahaa lafdiga yanduruun lam tatacadda maanta kumay tallaabin oo mafcuulka kumay gaadhin biilaa falow tacaddat biilaa lafdiga ilaa la yidhaha hadday ku tacadiyi lahayd lakaana macnaaha annadar bilcayni haaliba sida haalibkaa waxay noqon lahayd eegidda isha wax laga arko ilى rabbiha naadira fiihim hadday ku tacadidana waxaa la yidhahdaa tafakur ama ida tacadat binafsiha sida imika oo kale hal yanduruun fahiya bimacnaa yantadiruuna halkaa dambe ku saxayso arkimaysa ama maa yantadiru haulaa ma yantadiru haulaai اlmukadibuun ma sugayaan ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaam imaatinkan allah wuxuu dhacayaa yowma alqiyaama yaatiyahum allahu fii dulal wa fii hunaa bimacnaa maca daruurahaasaa imanaya iyana fahiya lilmusaaxaba waa fiidii walaysat lidarfiyati qadcaa ma aha shay daruurahan in ilaahay ku dhex jiro darfiya waa weer wixii wax weeleeya uma aha waayo faina allaha cinda ma maaragtay darfiya maaha maaragtay lidarfiya liannaha law kanat lidarfiya fiidani hadday noqon lahayd daruurahan uu ilaahay ku dhex imanayaa macnaheedu waxay noqon lahayd dee daruurahan ayaa ilaahay koobay oo uu ku dhex jiraa wa macluum ana allaha tacaala waasicun caliim ilaahay shay makhluuqiisa ka mida oo koobi kara ma jiro ma jiro shay makhluuqiisa ka mida walaa yuxiidu bihi shayun min makhluuqaatihi ilaahay ma koobo subxaanahu wa tacaala fii dulalin maca dulal iyo daruurano way iman doonaan weeye oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yimaado cinda nusuulihi casa wajalla una yimaado inuu addoommadiisa kala saaro addoommadiisa inuu kala saaro yooma alqiyaama marka ilaahay u imanayo maxaa dhacaya waxaa dhacaya samada ayaa dildillaacaysa tashaqaqu الsamaau biاlghamaam daruuraha ayaa dildilaacaya daruuro cadcad weeye oo maaragtay fadad ah maxay u dildilaacaysaa ilaahay imaatinkiisa daraaddii marka fii dulalin min alghamaami culimmadu waxay leeyihiin waa daruur cadcad oo ilaahay markuu reer bani israa'iil u nicmeeyey ma ugu tar sheeganaya nicmaduu siiyey waa kii lahaa maaragtay wadalalnaa calaykum alghamaam macnaa waxaanu idinku hadhaynay daruuro cadcad marka waxaa la yidhahdaa daruurtu markay cadcad tahay jawiga waxay ka dhigaysaa mid iftiimaya oo dhalaalaya aada buu iftiimaya oo cirka iminka hadduu daruuro cadcad sameeyo wuxuu noqdaa buluu oo dadka waa kuwa yidhaahda laftuu ka culayba oo daruuruhu hadday yihiin kuwa madmadow amba cascas madow buu dhulku yeelanaya marka waa mandar cajiiba daruuro cadcad inay maalintaa imanayaanoo ama arkaysaa malaa'igtuna way imanayaan malaa'igtuna way imanaysaa malaa'igtu way imanaysaa yowma alqiyaama arlada ayay iman doontaa ahlu samaa addunya bay ku soo degay ayaa ugu soo horeynaya dabeeta kuwa samada labaad ku jiraa imanaya kuwa samada saddexaad ku jiray samada afraad sidaa ilaad samada toddobaad laga gaadho markaa dadka isku xeerayaan dadkaa ayay isku xeerayaan markaa waa waxaa ku sugan taxdiir waa arrin maa ilaahay wejigaasu ku imanaya subxaana wa tacaala waa mashhad la yaab leh amba goob la yaab leh weeye marka ilaahay wuxuu uga degayaa dadka beeninaya xaqa waxa dhici doona aayadda labaad uu shaykhu soo arooriyey raximahu llahu tacaala waxa weeye hal yanduruuna miyay sugayaan macnaa sugiba maayaan wax kale ilaa an ta'tiyahum almalaa'ika malaa'igtu inay u timaado mooye wax kale oo maaragtay yaati rabbuk ama rabbigaagu inuu yimaado mooye wax kale miyay sugayaan ow yaati bacdu aayaati rabbik amba inay u yimaadaan rabbigaa aayaadkiisa qaarkood hal yanduruun yacni waxa uu shaykhu leeyahay waxaa la odhanayaa untii hore maa yantadiru haaulaa ilaa waaxidatan min hadihi alaxwaal saddexdaa midun bay dhici doonta inay malaa'igtu timaaddo oo waxay ugu imanaysaa dee inay nafta ka saarto inay nafta ka saarto amaba rabbi yimaado waa yowma alqiyaama amaba bacdu aayaati rabbik oo aayaadka rabbigaa qaarkood waa kuwe waa in qoraxdu ay ka soo baxdo dhinacana ay ku libidho galbeedka ma arkaysaa waa sida rasuulku ku fasiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aayadda saddexaaduu sheekhu soo arooriyey raximahullah kalla iminka halkan xarfu radci maaha waa litambiih hooy bay ka dhigan tahay baraarug toos idaa dukkat marka la burburiyo alardu arlada dakkan dakka burburin marka la burburiyo markaa ta'kiid laga dhigo dakkan dakka burburin marka la burburiyo amba dakkan marka la burburiyo dakka haddana lasii burburiyo oo markaa ta'siisba laga dhigo oo burburintu ay istaba taagan tahay oo kolba qayb digada laga dhigo wa jaa'a uu yimaado intan ula jeedaa sheekhu wa jaa'a uu yimaado rabbuka rabbigaagu uu yimaado waalmalaku malaa'igtuna ay yimaadaan safan safaa xaal ay yihiin kuwa safan amba safaf ah wa yowma alqiyaama waxaa la akiday burburinta waayo buurihii baa la burburinayaa iyo dawyadii adkaa markaa dhulka waxaa laga dhigayaa harag la kala saaray oo kale dhul bannaan bay noqonaysaa fayadaruhaa qaacan safsafaa laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa ku arki maysid wax taaga iyo wax qallooca toona waxaa kaloo iska suurtagala buu sheekhu leeyahay takraaru daki ta'siisan laa ta'kiidan markaa taasiiska marka la macnaheedu dakan bacda dakin macnaa waa la burburinaya wa jaaءa rabuka wاlmalaku safan safa wa jaaءa rabuk yacni yowma alqiyaama ayuu ilaahay imanaya marka arlada la baabi'iyo ee arlada la simo marka la baabi'iyo ee buur iyo taag iyo bohol iyo doox intaba marka loo diidee la simo ee khalqiga la wada keeno ayaa ilaahay wuxuu u imanayaa si uu addoommadiisa u kala saaro oo u xukumo lilqadaa'i bayna bayna cibaadih waalmalak ashani hunaa lilcumuum malaa'igtii oo dhan baa imanaysa arlada iyaguna imanayaan iyagoo safsaf ah oo istaba taagan waa safsaf way istaba taagnaanayaan aayadda afraad uu keenay sheikhu waxa weeye wa yowma tashaqaqu asamaa'u bilghamaami wnusila almalaa'ikatu tanziila wadkur u qadar sheeg maalin tashaqaqu ay dildilaaci doonto assamaa'u samadu ay dildilaaci doonto bilghamaam daruuro ay la dildilaaci doonto daruuro ay la dildilaacaysaa tashaqaq waxay ka xeeldheertahay buu ku leeyahay tanshaqu waayo tashaqaqu shay-an fa shay-a dildilaac bay samaynaysaa kolba qayb baa qarxaysa markaasaa samada laftigeedii bay daruurahani ka soo baxayaan buu leeyahay shaykh ibnu saalix raximahu llah cuthaymiin wayakhruju hada alghamaam yahuuru hawaraana adukhaan hawraan ha odhanin faclaanka ku keena hawaraana adukhaan sida qiiqa oo kale iyadoo u kacsan daruuruhu ay sidaa yihiin ay u kacayaan oo u meeraysanayaan bay imanayaan markaasay daruuraha saa ka soo butaacayaan ma arkaysaa oo sida dhulku u soo saaro geeduhu amba ay uga soo dildilaacaan oo kale daruuruna samada uga soo dhex boodayaan iyagoo israacraacsan sababtuna waxay tahay haybadda uu leeyahay imaatinka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maalin la yaab leh markaasaa la soo dejin doonaa malaa'igtiina soo dejin samaadkaa laga soo dejinayaa oo kolba qayb baa la soo dejinaya aayadda markaad eegto biyo shubkeeda amba siyaaqeeda markaad eegto وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله لكن فيها الإشارة إلى ذلك وآية ضمب تيهرا وجاء ربك صريح بيكو أهيد سماها لكن آية ضمب السماد مركي دلدلاع دونتو إيه ضرورة إلا دلدلاع دونتو ملائكة لسود جن دونو إيه آية دلوع ليدا كما السقنا إلهي ماتن كيسا لغم حسن لكن ولا فهم يا إشارة كترتا sababtu maxay tahay dildilaaca samadu ay dildilaacdo daruuro daraaddeedna ay la dildilaacdo waxa sabab u ahaa iimaatinka ilaahay ayay sabab u ahaa waanaxana loo deliishanayaa aayaddii aayaddan ka horraysay afartaa aayadood buu shaykhu soo dareeriyey raximahullah waxaanu u soo dareeriyey liihbaati sifatin min sifaati illaah inuu sugo sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah wahiya almajii'u waalityaan haddaba ahlusunna waaljamaaca waxay sugayaan ilaahay inuu iman doono lafahaantiisu subxaana waayo ilaahay baa sidaa iska sheegay isaga ayaa naftiisa iyo kayrkoodba kaga cilmi badan cid walba cid hadal sheegtana isagaa ugu run badan kana hadal wanaagsan marka kalaamkiis kalaamka ilaahay wuxuu maaragtay koobsaday macnaa cilmi dhammaystiran iyo run iyo fasaaxad ma arkaysaa iyo doonidba marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu doonaa doonay inuu xaqa caddeeyo wa huwa aclamu wa astaqu wa axsanu xadiida haddaba meesha su-aal baa iman karta oo waxaa la isweydiin karaa hal naclamu kayfiyata hada almajiic ma garan karaynaa sida ilaahay u imanayo jawaabtu waxay noqonaysaa maya ma garanayno waayo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sheegay inuu iman doono laakiin inooma sheegin sida uu imanayo markaa kayfiyadda amba qaabka ilaahay u ima kayfiyadda shaygu u yimaado amba shayga qaabkiisa waxaa lagu ogaadaa uun saddex waxyaabood kayfiyadda amba qaabka shay siduu yahay shay siduu yahay saddex waxyaabood un baa lagu ogaadaa mushaahada inay dhacday oo la arkay in shayga shay la mida la arkay nadiirkiisa in la arkay shaygaa shay la mida in la arkay iyo khabar war run ah oo kayfiyadda qaabkaasi siduu yahay caddeeyey marka inta midba l mid midba ma jiro ilaahay maatinkiisa mayna ara maynaan arag yani dee cid ilaahay la midana walciyaad maaragtay waa mustaxiil oo maba dhici karto aynu aragno ilaahayna qaabku u imanayo waan imanayaa unbuu yidhi inooma sheegin sidaa daraaddeed wa kullu hada laa yuujadu fi sifaati اllahi tacaala sidaa darteed maadaama ilaahay daatadiisa aan la garanayn ayna macnaa intuu ilaahay ka sheegay mooyaane sifaadkiisuna waa la mid waxaana waxaa loo jeedaa kayfiyadda sifadiina ma jirta maha waa sidau ilaahay u imanayo marka ilaahay wuu joogaa subxaana wa tacaala waa maw daatada ilaahay lafahantiisu waa mawjuuda waa xaqiiqo jirta waynu garanaynaa cid walibana way garanaysaa macna daat laftooda qofka lafahantiisu waa daatada macnahay leedahay macnaa nafsi baynu garanaynaa waxaynu garanaynaa imaatinku macnuhu leeyahay baynu garanaynaa laakiin kayfiyadda daatada ilaahay siduu yahay amba naftiisu qaabka u imanayo waa hayru macluumin lana markaa waxaynu odhanaynaa waxaynu rumaynaynaa ilaahay inuu iman doono xaqiiqa dhab ahaan wa calaa kayfiyatin taliiqu bih qaab u cuntamana ilaahay wuu ku iman wuu ku iman doonaa laakiin kayfiyaddaasi waa majhuulatun lanaa waa mid aynaan inagu garanaynin amaa mukhaalifu ahli sunna waljamaaca maxay leeyihin iyagu ahlu sunna kuwa ahlu sunnaha khilaafsan ee sidaan ku khilaafay iyo maaragtay wakhaalif ahlu sunnati waljamaaca fii haadihi sifa ahlu taxriifi watacdiil ayagu waxay leeyihiin ilaahay maba iman doono ina allaha laa ya'ti bay leeyihin waayo waxay ku leeyihiin haddii aad sugto ilaahay inuu imanayo waxaad sugtay ilaahay inuu jidh yahay ajsaamtuna amba jidhkuna waa mutamaahila markaa meeshii tamhiil baa ka dhalanaya maxaa loogu jawaabaya jawaabta la siinayaa waxaa la odhanayaa war dooda noocaasi waa haadihi dacwa iyo qiyaaska sidaasi waa qiyaas ba iyo dacwo dood baadila weeye waa dood baadila qiyaastaad ilaahay keyrkii uga qiyaas qaadanaysaan isna waa qiyaas baadila waayo naska ayuu ka soo hor jeedaa oo wa kullu shayin yacuudu ila nafsi bilibdaal shay kastoo maaragtay u noqonaya inuu naska buriyo isagaa baadil noqonaya haddii a uu ku idhaahdo waar kan adigu aada leedahay baa naska ibdaal u celinaya inama faidaa qulta ina hada aladi caada ila الnasi biاlibdaali huwa اlxaq saara الnasu baadila walaa budda saasuu noqonaya naska laftiisa inuu baadil noqdo marka nasku inuu baadil noqdaana waa arrin mustaxiil oon banaanayn waayo nasku waa xaq ina الnasa huwa اlxaq saara hada baadila walaa budda marka kaga soo hor jeedaana waa inuu baadil noqdo weeye ta kale waxaa la odhanayaa maxaa u diidaya maanica u diidayaa muxuu yahay in ilaahay uu yimaado subxaanahu wa tacaala una yimaado siduu isagu doono cala alkayfiyati alatii yuriiduhaa siduu doono inuu ilaaha u yimaado maxaa u diidaya waxaa dhici karta inay ku idhaahdaan maanicu waxa weeye annaka idaa ahbata daalika haddii aada sugto mumasil baad tahay waxaa la odhanayaa waa khata waayo waxaynu ogsoonnahay majii iyo ityaan iyo imaatinka iyo ityaanka laftigiisuba xataa makhluuqa marka la eego qaabka u yimaadaan inuu kala duwan yahay dadka qaarkood baa firinfircoon oo kaanamaa yanxadiru min murtaficin meel sare inuu kasoo dadegayo degdegaya aad moodaa dalcad inuu ka dhaadhacayo mid kale laakinahu laysa yamshi marixan wa in shi'ta faqul inahu yamshi marixan marka qofna qofka kale dee la socod ma aha mid baa ordayoo ganan mid kale ayaa imanaya kalinsaani aladii yamshi cala alcasa iyo mid kaleo tukubaya walaa yanqulu rijlan rajlan ha odhan halkaa walaa yanqulu rijlan min makaaniha ilaa bacda tacabin dirqi buu lugtaba kusoo qaadaya marka way kala duwan yihin makhluuqii baaba kala duwan ityaanku yakhtalif min wanhiji aakhar ityaanku maji uu ka duwan yahay uu kala duwanaan karaa oo fa ityaanu linsaani maala min kubaraa'i lbaled imaatinka uu imanayo nin weyn oo dee odayo magaalada laga ixtiraamo amba nin madax uu imanayo shaksi caadiya dee la mid maaha marka muxuu ku fasirayaa qofka mucadilka ee sifadan ilaahay leeyahy diidan wa jaaa rabbuk ee suurat lfajri ku jirta iyo aayaadka la mida muxuu ku fasiraya waxau odhanayaa macnaa jaaa amru rabbik amarka rabbigaabaa imanaya oo waa min baabi alxadfi mudaaf jaaa amru rabbik wa ataa amru rabbik sidaas oo kale maxay daliishadeen waxay ku odhanayaan de ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala ataa amru llahi falaa tastacjiluuh amarkii ilaahay baa yimi waxbaha degdegsanina marka waxaa waajib ah in lagu fasiro imaatin kaste oo ilaahay loo tiiriyo subxaanahu wa tacaala macnaha waxaa waajiba in lagu fasiro an nufasira kula ityaanin adaafahu allahu ilaa nafsihi imaatin kastaoo ilaahay naftiisa u tiiriyo bi hadihi alaaya wanaquul almuraadu saasay ku odhanayaan ataa amrullah waynu sidaan idhaahna bay leeyihin waxaa lagu odhanayaa daliilkan aada daliishatay adiga daliil kuuma ahee adigu daliilku ma dushaada ku yahay ee adiga xujo kuuma aha waayo allah subxaanahu wa tacaala hadduu dooni lahaa ityaana amrihi low kana allahu yuriidu ityaana amrihi fi alaayaati اlأkhraa fama aladii yamnacahu maxaa u diidaya amarkiisu inuu imanayaba aayaadka qaarkood ha ku sheega eh maxaa u diidaya inuu yidhaahdo amruh an yaquula amrah falama araada alamra cabara biاlamri walama lam yuridhu lam yucabir bihi amarka ma cabirin hada fi lwaaqic xaqiiq ahaantii adigu xujo kugu yahay waayo aayaad kale oo wax ijmaali aanay ku jirin doodii buu wadaaye oo inu odhan karro waxay caddaynayaan aayaddan aayaadka kale waa waadix qaarkoodna waxaabay qaybinayaan iraadatu lmajii'i اlamr wuxuu hor joogsanayaa baan odhan lahaa taqsiimka yamnacu iraadat اlamri taqsiimka ku sugan aba qaybaha ku sugan oo masalan hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum ilaa an ta'tiyahum اlmalaa'ika macnaa miyay sugayaan malaa'igtu inuu timaado mooye wax kale ow yaatiya rabbuk amba rabbigaagu u yimaado ow yaatiya bacdu aayaati rabbik waa taqsiim baa ilaahay geliyey malaa'igtu inay timaado amba isagu yimaado amba aayaadka rabbiga qaarkood ay yimaadaan markaa suurtagal miyay u tahay qof inuu yidhaahdo yaatiya rabbuk ay amruhu amarkiisaa imanaya fii mili hada taqsiim iyadoo ilaahay saa u kala qaybiyey haddii uu yidhaahdo maxaa ka odhanaysaan qowlka ilaahay ee ilaahay subxaanah wa tacaala ityaanka uu ku tilmaamay amarkiisu inuu imanayo facasa allahu an yaatiya bilfatxi ilaahay wuxuu mudan yahay inuu keeno furid aw amrin min cindihi marka waxay u deliishanayaan imaatikani inuu amarka alla u yahay jawaabtu waxay noqonaysaa muraadka laga leeyahay ana almuraada bidalika ityaanu اlfatxi aw اlamri inuu yahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala imaatinkan wuxuu u tiiriyey naftiisa liannahu min cindi waana asluub macruuf ka ah luqada carbeed weeye waxaan moodayaa shaykhu inuu ka soo rarayo ibnuulqayim raximahu allahu tacaala oo waxa uu leeyahay imaatinka haddii lagu qaydo amba lagu xidho xaraf jaar xarfuljar haddii lagu xidho masalan muraadku waxaa loo jeedaa majruurka ka xarafkaa jaargalay haddiise ityaanka la idlaaqo oon xaraf jaar lala iman ilaahay unbaa loo tiirinayaa biduuni qayd falmuraadu bihi ityaanu اllahi xaqiiqatan owa jaaءa rabbuk lama gelin laakiin iminka eeg facasa allahu an yaatiya bilfatxi xaraf jaar baa galay ma og tahay marka ityaankani wuu qaydan yahay bixarfin buu ku qaydan yahay laakiin kan hore ow yaatiya rabbuk ma qaydna ma qaydna isagoo xarf laguma qaydin markaa kaasina wuxuuna tusayaa imaatinka ilahay inuu yah subxaana wa tacaala falmuraadu bihi ityaanu اllahi xaqiiqa markaa samarada ka dhalanaysa ilaahay imaatinkiisa subxaanahu wa tacaala rumaynta la rumeeyo iyo majiigiisaba waxa weeye in qofka muslimkii uu ka baqabaqo goobtaasi iyada ah waa mashhad weyn ilaahay uu iman doono addoommadiisa inuu kala saaro hortaadana waxaa jo iman doonaa un allah weeye subxaanahu wa tacaala iyo makhluuqaadkii uu abuuray oo dhan haddaad khayr samayn jirtayna khayrkii baa lagugu abaalmarin haddii khayr aanad samayn jirinna waxaa lagugu abaalmarin doonaa uun waxaad samaysay unbaa lagugu abaalmarin doonaa ilaahay baad la kulmi doontaayo markaasaad dhinaca midig eegi doontaa falaa yaraa ilaa maa qadam markaasaad bidixda eegi doontaayoo waxaad horumarsatun baad arki xagga hortaadaad eegi doontaa naar mooye wax kale arki maysid waxaad eegi doontaa maog markaa rasuulku waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam faataquu nnaara walow bishiqi tamra marka iimaanka la rumeeyo ashyaadan iyada ahi maaragtay aad buu weyn yahay qofkana wuxuu ku beerayaa rahba cabsi iyo khawf uu allah ka boqo subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka dhalanaysa inuu qofku noqdo mid toosnaado oo diintiisa ku toosan subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illaa anta